بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله waxaanu ku dhex jirnay almadlabu almabxathu athaamin baxhigii sideedaad qiraa'atu alqur'aani cinda alqubuur ka hadlayey inayna bannaanayn oo bidco tahay casharkan waa casharkii saddexaad waxaanu ku dhex kaga hadalnay casharkii labaad aqwaashii bacd alculamaa caddaynayey inay bidco tahay arrintaasi weli marka aqwaashii baa inoo sii socota waxaanu soo qaadanaynaa qowlka uu leeyahay waxa weeye ibn alxaaj kitaabkiisa madkhal oo waxa weeye kaga hadlay waa moxamed ibni moxamed abu cabdallah almaliki almacruuf ibn alxaaj kitaab qayim uu leeyahay la yihahdo almadkhal oo aad iyo aada uga hadlo sunanka iyo waxyaalaha bidcada uu ku radiyo waxa uu yidhi raximah allahu tacaala markuu ka hadlayay mas'alada ah taxriimu qiraa'ati alqur'aani cinda dafni wuxuu caddaynayey inayna bannaanayn qofka marka la xabaalayo oo xilligaas aaskiisii lagu jiro in qur-aan lagu akhriyo ma bannaana buu yidhi wuxuuna u deliishaday biwajhayni laba wejhi ayuu ku radiyey wejiga koowaad waxa uu yidhi lianna almaxalla booskan xilliga la taagan yahay waa makaanu maxallu fikrin wactibaar qofka markii into qof dhinto la naxsan yahay la aasayo qofkii lagu mashquulsan yahay qofku waa fakerayaa waa mashquulsan yahay aakhire ayuu ka fakeraya marka haddii qur-aan lagu bilaabo qur-aankiina wuxuu u baahan yahay alistimaac walinsaat oo allah waxa uu yidhi faidaa quri'a alqur'aan fastamicuu lahu wa ansituu qur-aanka labadaasaa la rabaa qofka markii qur-aan la akhriyo waxaa la rabaa dadkii intii kale inay la yimaadaan dhegaystaan aamusaan hadday aamusi waayaan ama dhegaysan waayaan oo ku dambaabayaan ile qur-aan baa meesha la akhrinayaaye marka marka qofka la aaso oo la dhammeeyo waxa weeye lagu akhrin maya qur-aan sababtaasaana loo diidaya qur-aankii in waxa weeye ay dadkii iyagiina hadlayaan ama mashquulsan yihiin qur-aana la akhrinayo arrintaasi wax saxa maaha oo aayadda qur-aanka ay khilaafaysa labo waxaa lagu radiyayaa buu yidhi waxa weeye laysa min camali salaf camalkii nebiga iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii ma aha waa bidca dalaala waana horena waa u soo marnay kalaamkii imaam axmed kalaamkii sheekh islam ibnu teymiya ay yidhaahdeen waa bidca marka wuxuu yidhi lianna nebiga sal slam lama yafcal nebigu ma samaynin saxaabadiina ma samayn taabiciintii ma samayn a'immadii ma samayn idan fa hiya bidca mar hadday marka bidco noqotay wax ajara iyo wax wanaaga oo laga helaya ma jirto nebiguna waatuu yidhi man camila camalan laysa caleyh amrunaa fahuwa raddun qofkii diintan waxaan ka mid ahayn ku soo dara waa lagu radiyayaa idan diin aan nebi maxamed aadan kaga dayan calayhi salaatu wassalaam akhi fillaah ma bannaana ajarna ka heli maysid khayrna ka heli maysid wakhtina yuu kaaga dhumin halkaa marka labadaa qodob buu ku caddeeyey oo waxa uu yidhi mar alla markii la aaso oo la dhammeeyo waxa weeye oo ciidda lagu rogo halkaas ayaa qofka loo ducaynayaa ilaahay baa loo baryayaa oo duco ayaa soo aroortay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam lamaa faraqa min addafni istakfiruu liakhiikum wasaluu llaha tathbiit fainahu laana yus'al ilaahay dembidhaaf u weydiiya ilaahayna uga barya inuu ilaahay sugo oo waafajiyo xaqa leanna waa la imtixaamayaa fa inahu laana yus'al haddaa su-aalihii la weydiinayaa oo malaa'igtu soo fariisinaysaa idan marka qur-aan la akhriyo meeshii wax saxa ma aha dadkiina waa mashquulsan yihin yaa qur-aanka dhegaysanaya qofkaa meyd weeye waa la xabaalay qur-aanka yaa dhegaysanaya marka yaa ku tadaburaya leannahu qur-aanka waxaa la rabaa in lagu tadaburo oo la dhegaysto taas marka halkaa ayuu ku diiday kitaabkiisa madkhalka ayuu saa ku leeyahay waana faqiih caalim ah oo min culamaa almaalikiya oo maqrib weeye oo macruufa ibn alxaaj ayaa la yidhaahdaa aad buu macruuf u yahay sidoo kale isagana saasoo kale waxaa u radiyey caliy ibn alqaari ayaa marka uu isaguna ka hadlayo arrintaa waxa uu leeyahay waxa uu leeyahay qiraa'atu lqur'aani cinda dafni waxa weeye iyo cinda siyaaraba mar walba qabuurta in qur'aan lagu akriyo waa makruuhatun cinda abi xaniifa wa maalik wa kayruhuma waxa weeye waxa uu yidhi arrintaasi cinda alculamaa ay cinda ala'ima waxayd arrin makruuha waxaana baraarujin u baahan haddii culummadii hore ay yidhaahdaan haadaa makruuh hadday yidhaahdaan ey haadaa muxaram bay ka wadaan taxriim bay ka wadaan leanno gadaalba wuxuu ka raaciyey waxa uu yidhi liannahaa bidca bidcana dee waa xaaraam weeye marka salafkii waxay makruuh u isticmaali jireen waa bidariiqadii qur-aanko waxa weeye iyo axaadiituba ku soo aroortay waxa weeye karaahiyadu ma aha tan fuqahada marka karaahiyadaa laba loo qaybiyaa karaahiyatu taxriim wa karaahiyatu tanziih marka hadda tanziih lagama wado ee tii taxriimkaad buu ka wadaa marka wuxuu ku tilmaamay isaguna oo caddeeyey qiraa'atu lqur'aani cinda dafni inay tahay bidca makruuha oon la ogolayn idan mar haddii marka culummadii saa uga hadleen oo waxa weeye a'immadii waxa weeye xanaabiladii a'immatulxanaabila sida imaamu axmed a'immadii maalikiyada a'immadii xanafiyada culummo badan oo shaaficiya ay saa uga wada hadleen waxaa inoo caddaatay halkaa inooga caddaanaysaa qiraataxriimu qiraa'ata alqur'aani cinda dafni awal waxaynu soo marnay inay bidco tahay qiraa'at lqur'aani cinda alqubuur in lagu akriyo tan waa ka sii khaas oo waxaan leenahay taxriimu qiraa'at alqur'aani cinda dafni marka dadka qofka la aasayo oo dhinto in qur-aan lagu akhriyaa ma bannaana bal waajibku waxa weeye in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo sidaa uu nebigu tilmaamay taas ayaa waajiba marka aqwaasha culammada kalena waa soo socotaa وكاد لنا إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين